Wafdi isugu jira wasiiro, xildhibaano, saraakiil ciidan iyo maamulada heer gobol iyo heer degmo oo ka kala socday Galmudug iyo Puntland, kuwaas oo ku baxay joojinta dagaalo beeleedka dhowaan ka dhacay inta u dhaxaysa Galdogob iyo Saaxawanaag, gaar ahaana aagga labada miyiga. Mas'uuliyiinta labada dowlad goboleed ee Puntland iyo Galmudug ayaa ku guuleystay inay xabad joojin dhex dhigaan labada ciidan, laguna ballamay wadahadal looga arinsanayo salka khilaafka iyo waxyaabaha dhaliyay. Wasiirka Maaliyadda Puntland Maxamed Faarax oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in la joojiyay xabadda la isweydaarsanayo. Wasiirka Wasaaradda Amniga Galmudug Maxamed Cabdi Aadan ayaa isna la hadlay odayaasha beelaha dagaalamaya, ayaa sheegay in inta laga gaarayo heshiis dhammaystiran in dhinacyada dagaalamaya ay joojiyaan xabadda.
markaan isku tagnay ee aan arrinta rogrognay ee aan dhinacyo badan ka eegnay waxaan isla garannay afarta qodob ee wasiirku uu ka dhowaajiyey oo ahayd xabajoojintii la soo bilaabay shalay in la sii xoojiyo oo inta heshiis dhammaystiran laga gaarayo in dhammaan inteenna halkaan wada joogna aan adkayno xabajoojintaas oo ise dib dambe qof kale uusan nooga dhiman oo aan ilaalinno dhiigga wiilasheenna halkaan uu ka shayddaanku ka arrimiyey inaan ka ilaalinno oo aan dhiiggooda ka dhowrno inuu dhulka ku daato tan labaad oo ah xabajoojintaas siday u hirgasho oo dadkuna u kala nastaan dhibaato dambana aysan u dhicinnin in ciidammada la kala durjiyo taasoo muhiim ay u tahay in xabajoojintii ay hirgasho qaabka iyo farsamada iyo qaabkii u hirgelaysona iyo meelaha la kala geynayana si dhiibliya aan uga sii tashanayna haddii alleh
waxyaabaha annagu marka aannu isla garannay guddigayagan waxaa ka mid ah nambar wan in xabad joojintii bilaabatay xalay ama shalay kii la raba ha noqoto xabad joojintii bilaabatay inay sideedii sii noqoto inteenna halkaan joogtaana kulligayo aan damaanad qaadno xabbad kale sidaysa u dhici lahayn ama ha noqoto jahadan ama ha noqoto jahada waa inaan damaanad qaadnaa xabbad dambe inaysan dhicin intaan ma isla qaadanna yaa xabbad dambe inaan qof dambe halkaan nooga dhiman nooga dhaawacmin dhaqaale aan ku bixin lahayn meelo kale oo nooga muhiimsanna aanan ku soo gadin xabbad iyo qori aan isku dillo horta qodobkaas waxaa waaye waxaan rabnaa kulligayn inaan damaanad qaadno dadkii mas-uulka ahaa oo ciidamada labada dhanba mas-uulka ka ahaa